إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid ulusuul caamkaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalkaa sheikuu yidhi walmuctabaru allafdu fayacumu wa in iqtasa sababu walmuctabaru shayga la fiirinaaho la qiimaynaa allafdu waa lafdiga fayacumu lafdigu waa camiima wa in iqtasa sababu sababku haba gaar noqdee wa qaala maalik wuxuu yidhi wa bacdu shaaficiya iyo shaaficiyada gebalkood yakhtasu lafdigu waa qaas noqonaa bisababihi sababkiisuu ku qaas noqonaa mas'aladan waa masale muhiim ah oo aada muhiim u ah waxay tahay haddii sabab khaasuu dhacdo oo sababtii khaaskahayd looga soo jawaabo lafdi caam ah sabab khaasaa taagneed markaasaa waxaa soo degtay aayad lafdi caam ah ku soo aroortay oo sababkaas ka jawaabayda ama nabiga sala allahu calay wasalam xadiidkiisa uga jawaabay inta soo arooray sabab khaas ah uu lafdi caama nabigu ku jawaabay sala allahu calay wasalam waxay tahay su-aashay la isweydiinaa hadhow xukunkaa soo degoo lafdiga caamkaa ku yimid ma lafdigaas cumuumkiisaa la fiirinaaho lafdigaas fardi kastoo soo gala xukunka waa la siinaa mase sababtaas khusuuskeedaa la fiirinaaho waxaa la leeya war lafdigan caamkaa sababuu lahaaye sababtiyaa lagu gaaryeela sababtiyaa lagu gaaryeela khilaafkaasaa jira sabab khaasaha taagneed markaasaa waxaa looga jawaabo sharcigu uga jawaabay lafdi caam ah ama aayad haada ama xadiis ahaada hadhow lafdiga cumuumkiisa bismaa la fiirina oo fardi kasta oo soo gala cumuumkaas xukunka waa la siinaa mise waxaa leedahay war sabab khaasuu ku soo degay markaasaa sababtii khaaskahayd xukunka lagu gaari yeela saas weeye maxamedulamiinu shinqiido fannigan aad muxaqiq ugu ah mudakirada wuxuu yidhi saddex suuraa loo kala qaada suurad ijmaaca in lafdiga cumuumkiisa la fiira oon sababka la fiiray iyo suurad ijmaaca in la fiirinayo sababka khusuuskiisa oo aan lafdiga cumuumkiisa la fiirayn iyo mid laysku khilaafsan yahay qowlka sawaabkaahuna yahay in cumuumka la fiirinayo lafdiga ee aan sababka la fiirayn saddexdaasaa loo kala qaada mudakiradu saas ugu qaybina mudakiradu aad u faa'ido badanta kitaabkaana kumaba sii jirto waaba sharax oo kale u tahay marka tan koobaad waxay tahay sabab khaasaha dhacay markaasaa qariino lagu soo daray lafdiga caamkaa qariinaa la socota caddaynayda inaysan sababka khaas ku ahayn tusaale sariqada in wax la xado sariqada aayadda ka hadlayda wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa sababu nusuulkeeda laba qowlaa ku jirta qowl wuxuu leeyahay gabadhii makhsuumiyadaheda nabigu gacanta ka jari jiray gabadhaasaa sabab nusuulku ahaa haddii la yidhaahdo qowlkaas oo la yidhaahdo sababkii waa gabar aayadda soo degtay lafdigeedu waa caam wasaariqu assaariqu fiiri waa mawsuul ismawsuula ku jira soo maa wasaariqa tuug kasta iyo tuug kasta wey qariinaa la socota inaysan qaas ahayn ee tuugoo dhan loola jeedo maxay tahay qariinadu gabar aa laga hadlaayaye wasaariqu aa la socota oo ninba ah wasaariqu aa layidhi lama dhihin wasaariqatu faqdacuu yaddaha lama dhihin ee waxaa layidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa dii marka sababku ahaa gabar hadda nin xukunkiisa lagu soo daray waa nas taasoo kale waa ijmaac in cumuumka la fiirina maxaa l wasaariqda lagu soo daray taasoo waxay kutusaydaa inaan la ictibaarayn khusuuska tuug kasta iyo tuug kastaa gacanta laga jara qowlka kaleeto wuxuu leeyahay waxaa sababu nusuulku ahaa safwaan ibnu umaya markuu masjidka hurdaayey ninkii ka haday go'a ee gabadhaas maba ahayn gabadhaas waa ka dameyday ninkaasu ahaa safaan umaya oo hurdaaya masjid aaninta u yimiduu ka xaday go soddon dirhamuna gow joog waa soo dacweeyey nabuu gacanta laga jarayah kaasuu yidhi ma soddonaa looga jara maya ha layska daayo intaadan ii keenin xayu ahaa weydiin cafis mar hadduu xuduuddu qaadiga soo gaarto ma bannaan in la cafiyo haddii laydhaa marka sabab nusuulku nin ninuu ahaana aayadda qalinan lala socotaa wasaariqatu wey hayla hadduu nin ahaa was haddii khusuus loo dan leeya wasaariqu yaa lagu gaabsala laakiin wasaariqatu oo gabaal ha lagu soo daro waxay tusaydaa marka inaanu sababka khusuuskiisa loo jeedin suuraddaas waa nuuc waa ijmaac cumuumka la fiirina alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waa mid tan kale suuradda kale suuradda kale waxaa la socota qariina tusayda inay khaas tahay waana idiin miaaliyey shaarixa tusaale nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laysa min albiri siyaamu fi safari biriga iyo daaca ilaahay loogu dhowaado ka mid ma ahan asiyaamu in lagu soomo fi safari asiyaamu waa mufradun mucarafun bial alistiqraaqiya wax soom ah ka mid ma ahan biri ah birigana min albiri weeye iyaduna waa caam marka soon dhammaantii safar lagu soomaa biriga dhammaantiis ka mid maaha waxaa la leeyahay asiyaamu fi safari cumuumkiisa loolama jeedo ee khusuusa maanta loola jeeda qariinaana la socotay qariinaan la socotay waxaana na tusayda inuu khaas yahay laba arrimood qariinada iyo daliil khaarijiya marka la ysku daro daliilka khaarijiya wuxuu yahay nabiga sala allahu calayh wasalam axaadiis fara badan ay ka suganta isagoo musaafira inuu soomay nabiguna ma sameeyo waxaan biri ahayn nabiguna waxaan biri ahayn ma sameeyo xadiidka marka qariinaa la socotay qariinadu waxay ahayd waa la socdo safara laahaa nabiga wuxuu arkay sala allahu calay wasalam meel ciriiri dadku isku ciriiriyayaan iyo nin dallad loo samaynayo markaasuu yidhi war waa maxay kaasaa la yidhi waa nin soomano meesha ku dhacay waa soomana markaasa inta tabartii ka dhammaatay ayuu meesha ku dhacay meesha loogu samaynaya walambo amase dallad markaasuu nabigu kelmadda yidhi laysa min asiyaami asafaru laysa min albiri asiyaamu fi safari marka cumuumkan maanta khusuus sababkaasuu khaas ku yahay sababkaasuu khaas ku yahay oo qofka xaaladiisu gaarto soonka inta taxamuli waayo inuu la dhaco kaasoo kale wey midkan biriga ahayn qariinadii la socotayo calaamadaaheedaa na tustay iyo xadiidka khaarijiga marka laysku daray laakiin hal maado waa inaad kale fahamtaa mas'alada laysku khilaafsan yahay ma ahan naska caamkaa ma wuxuu qaas ku yahay shaqsigii mase qaaskuma ahan layskuma khilaafsanaa hal qowloo culummada fuqahada ka mida qabaa ma jiro shaqsigiiyuu khaas ku yahay ee waxaa laysku khilaafsan yahay waxay tahay halilcumuumu bixasabi lafdi aw bixasabi sabab mar walba cumuumka waa laysla ogoliyay ee waxaa la leeyahay cumuumka ma lafdigaa la fiirinaa markaasaa fardi walba la soo gelinaa mase waxaa la fiirinaa sababka markaasaa qof kastoo sababtiioo kale laga hela la soo gelinaa intaasaa laysku khilaafsan yahay tii hore tonir ijmaac wey cumuumkeedu wasaariqu wasaariqatu tuu kastaa la soo gelina ilaa wax daliil sharcigu ka reebay maahane la fiirin maa go' miyuu xaday haddii la yidhahda ninkii safaan ibnu maya go'a ka xaday haddii la yidhahda gabadhii maqsuudiyadeedu inta caariyada qaadata inkiri jirtay la fiirima macaariya mase waa wax kale ee kullu saariq wasaariqa la soo gelina markaas maxaa la yidhi alcumuumu bixasabi lafdi midaana khaaska aan ka dhignoon idhi waa ijmaacana waxa weeyaan alcumuumu bixasabi sabab cumuumku wuxuu noqonaa sababka qadarkiisa macnaheedu waa maxay qof kastoo sababtaasoo kale laga helo oo markuu soomo asagoo musaafira tabar beela qofkaas soomkiisu biri maaha hadda qofkaas mid iyo laba maahanade kumanaanu noqon kara laakiin lafdiga cumuumkiisa ma qaadanayno oo dhihi mayno qof kasta oo safar ku sooma biri ma samayn dhihi mayno ilaa haddaan dhihinayn lafdiga cumuumkiisa aan qaadano maxay noqon lahayd qof kasta oo safar ku sooma soon kasta oo safar lagu soomaa biri maahanay noqon lahayd marka cumuumka ka dhigi mayna lafdiga ee cumuumka waxaan ka dhigaynaa bixasabi sabab waxaan leenahay qof kastoo sababtaasoo kale laga helo soomkiisu biri maaha labadaas waxaa soo haray waxaa soo haray sabab gaarah uu ku soo degay lafdigan caamkaa qariinana lama socoto qariino khasisaydaana lama socoto qariino camimaydaana lama socoto lafdigiina waa caam tusaale nabiga sala allahu calayh wasalam qooma u yimaadeen saxaabada ka mida markaas yara rasuulka allow baddan ku safarnaa haddaan ku weyse qaadana biyaha aan sidano waa oomaynaa biyaha badda ma ku weysaysa karnaa kaasaa nabigu yidhi huwa dahuuru waa miduu wax dahiro maauhu biyihiisu addahuur asha ku jirtaa mawsuula ah ila waa sifa mushabbahe huwa dahuuru waa miduu wax dahiro maauhu biyihiisu alxillu waa miduu xalaal yahay maytatu bakhtidiisa marka lafdi caamaha nabigu adeegsaday sababkuna khaasuu ahaa oo sababtu waxay ahayd dad gaaraho badda ku safraayey oo xaalad gaaru haysato hadday biyaha yarkaay haystaan ku weysaystaan oobaya oo dhibtoonaya ay ahayd nabiguna lafdi caamu ku jawaab markaasoo kaleeto waayo marka khilaafku ku jira qowlka sawaabka wuxuu yahay alcibratu bicumuumi lafdi lafdiga cumuumkiisa la fiirina laa bikhusuusi sabab sababta khaasaanteeda la fiiri maa sidaas darteeda waxaan leenahay qofka badda ku safra ee dhibaatadu haydo iyo midkaan dhibaatahay labaduba waa weysaysan karaan badda waa ku daaro qaadan karaan weysada oo sababku ahaa iyo najaaso layskaga mayro iyo janaabo looga qubaystana waa looga dahaaro karaa ku qaas ma ahan dad dhibaataysan ila sababku taasu aha soo maaha kuna qaas ma ahan dahaaradu weesu janaaba looga qubaysaa xaydkay gabadha uga qubayse najaasta layskaga mayra khalaas waa daahir dahaaro caama weyn lafdiga cumuumkiisaa la qaadana waxaana sidaas tusaya luqada iyo sharciga labadaba heri maxamed alaminu shinqiidi mudakirada sharciga iyo luqaduba saasay tusayaan sharcigaa uu hormariyeyo nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam nina u yimid gabarh ajnabika ahu ninkaasu dhunkooday gabarh ajnabika ah uu dhunkooday markuu dhunkooday ayuu dareemay inuu dembi weyn ku dhacay waa shumiyey wey waa dhunkooday aanula jeedaa marka markuu shumiyey ayuu dareemay khatar inuu ku dhacay markaasuu soo cararuu nabiga u yimi sala allahu calayh rasuulka alle xadka layga oofiyo dembigaasaan galay anuu nin khatarah oo khatar ku dhacaan ahay iimaan adaga saxaabada ku jiro laakiin ambiyo maahano macsuumiin maahan hadda wuu ka dhici karaa laakiin islamarkii toobay ka dabageynayaan fiiri isagoo cararayuu nabiga u yimid kaasuu yidhi xadka ilaahi ha laga gudo salaadiu nabigu la tukaday markuu tukaday xadkaa laga gudin kas nala tukatay haa aayaddanaa soo degtay wa aqimi salaata tarafayi nahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin salaadda oog maalinka labadeeda gelin iyo saacadaha horeo habeenka maqribka iyo cishe maxaa yeelay xasanaadkaas weysada salaada la tukanaa xasanaadkaas yudhibna sayi'aat iyagaa dunuubtii baabi'inaya dalika dikra lidaakiriin aayaddaasaa soo degtay sabab khaasay ku soo degtay ninkii mudlijigahay ku soo degtay markaasuu yidhi ninkiya wuxuu yidhi aliya haadihi aayaddan mana iska leh aniga unbay iga hadlaydaa miya oo aniga dembigaas aan galay xasano markaan ka dabamariyey saasa ilaahay igu dhaafay kaligay miya markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam liman camila bihaa min ummatii qof kastoo ku camal falaa iska leh wa fii riwaayatin bal linnaasi kaafa maya kaligaa malihid waa dadkoo dhan fiir xadiidkan waa nas fii maxalli nisaaca ladhaah nas ku soo arooray meeshii laysku haystay sababku khaasu ahaa nabiguna caamuu ka dhiga wuxuu uhi bal linnaasi kaafa linnaasi saw maahan caam cumuum ku jiraa caam linnaas kee kaga jira asha istiqraaqiyada ku jirta annaas kaafana waaba lagu sii adkey waa sii dabadhig taas waa sharcigu inuu tusay sabab khaasa daliilka ku soo degay caamka xukunkiisu inuu caam yahay xagga luqadana saasay tuseen haddii nin xaaskiisu ay ku tiraahdo balliqnii niyaho aniga horta ifur ninkiina xaasas badan u leeyahy markaasuu yidhi nisaa'i dawaaliq dumarkaygoo dhammaan ma furayba laysla ogol yahay culammada luqada dhammaan dumarkiis waa ka wada furay sababkuna khaas u ahaa yadda sababkuna khaas u ahaa bilcagsi u roog haddana hadday tiraahdo dalliq nisaacaka waa fur dumarkaagoo dhan oo uu yidhaahdo anti daaliqun maya adaa sharta wada oon ku fura ayada kaliyaa furmi ayada kaliyaa furmi ee dumarkii kale furi maayaan maxaa yaele lafdigu ku dhawaaqay aa khaasa marka alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab mid kale xujo kale waxaa la yidhahdaa inama alxujatu fii lafdi shaaric laa fi sabab sideeda waxaa la xujaysana oo xukunka laga qaataa shaarica lafdigiisa mise waa sababta taagneed hadda markaan leenaha baddu ma daahira kalluunka ku jira maxalaal ah xukunkeeda ma waxaan ka qaadaynaa badkii ku safray badda oo oomay mase waxaan ka qaadaynaa hadalkii nebigu yidhi sala allahu calay wasalam huwa dahuuru maauhu alxilu meytatu taa xukunka ku jira lafdu shaaric soomaa khalaas lafdiga waa caam isagaasaa la fiirina ayaga suaa waxyaalo ay keeneen ay ku cilleeyeen jawaabo cadaa laga bixina koo waxay yidhaahdeen sababta inay khaas ku tahay waxaan innagu u deliishanaynaa lafdigu caam hadduu yahay afraadda uu ku dhacayo mid kasta in laga saara asal bannaan oo laga khasisi karo haddii daliil khasisaa soo arooro sababka haddii sabab dhaco oo daliil ku yimaado sababka lama khasisi karo asaga lagama saari karo hadda fiiri huwa dahuuru maauhu alxillu maytatuhu ma dhici karta daliil inta soo aroora la yidhaha qoladii badda ku safrayd idinku kuma jirtaan ma dhici karto sababka lagama reebi karo oo qaacidadu waxay tahay sababu nusuul aw sababu lwuruud qadciyu dukhuul sababta uu daliilku ku yimid ayadu waa qaci inay soo gelayda caam inta kale inay soo gelayda afraaddaana waa daahir waa daahir qowlka sawaabka waa sidaas qowlka sawaabka khilaaf baha jireen qowlka sawaabka waa sidaas wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi maaligaa khilaafay maraaqigu wuxuu leeyahay wajzim biidkhaali dawaati sababi waa inaad jasmidaa hoog goydaa sababka shayga u saaxiibka caamka inuu soo galay qadci wey iyadu markaasuu leeyahay warwi can ilimaami laakiin imaamkii imaamki waa maaliki marka ila kitabka nin kale waa maalikiya warwi can ilimaami imaamkii waxaad ka waridaa u yidhi danna maya danni ahaanaa sababka usoo gelaya danni haaliba ula jeeda danniyu usoo gela ka wari yidhi maalik tusib xaqeeda siibaydahay soma jeed marka qowlka jumhuurtu waxay tahay sababku waa qadciyu dukhuul lagama istatnoo karo lagama khasisi karo marka waxay yidhahdeen qolada dhahayda khusuuska waa la fiirinaa sababka hadduu la mid yahay afraadda kale maxaa loo soo istinoo waayo loo khasis waayo oo loo dhihi waayo waa bannaan tahay sababka in la khasiso sida afraadda kaleba loo khasisi karo jawaabta la sii maxay tahay jawaab cadaa la sii waxaa la yidhi sababku asagoo taagana caamku yimi soo maaha wuxuu yimid in laga jawaabo sababta soo maaha haddii layidha asagu kuma jiro waxaa ka dhalanaa ta'khiiru lbayaan can waqti alxaaja wadaalika laa yajuus baahi taagneed soo maaha haddii inta daliil soo dega laydhaha kanu kuma jiro lagama jawaabin soo maaha macnaheedu takiir bayaan can waqti lxaaja ka dhala lahadee saas darteed isaga ma bannaan in laga saaro saasaa kuwaasna loogu jawaabo su-aal kaley keenaan oo yidhahdeen war sababkaa la fiiriyo sababtoo waxay yidhahdeen sabab markuu taagan yahay oo caam soo dego sababku su-aalu ka dhigan yahay war hartigan xukunkeedahna loo caddeeyo sida saxaabadii badda ku safartay caamka yimidna wuxuu ka dhigan yahay jawaab jawaabtuna waa inay su-aalka mudaabaqaydaan marka sababkuu khaas ku yahay yidhahdeen taasna waxaa looga jawaabay shardi ma ahan jawaabku inuu su-aasha mudaabaqeeyo sababtaa fiiri nabiga maxay weydiiyeen an natawada'u min maai ilbaxri soo maaha nabigu jawaab ka dheeraadu ku jawaab oo ka badan su-aasha oo wuxuu yidhi huwa dahuuru maahu intaas waa jawaab soo maahan alxillu meytatu yaa weydiiyey marka shardi ma ahan inay isku jaangoonaadaan su-aasha iyo jawaabka ee waxaa bannaan su-aasha lagu weydiiyo inta ka jawaabto dheeraadna inaad ku darto waaba wanaaggii nabiga laga bartay sala allahu calay wasalam taasna taasaa looga jawaab walmuctabaru shayga la qiimaynaa allafdu waa lafdiga fa yacumu lafdigaas waa camiimayaa wain iqtasa haba khaas noqdo asababu sababka wa qaala maalikun imaamu maalik wuxuu yidhi iyo wa bacdu shaaficiya yaqtasu lafdigaas caamka waa khaas noqdaa bisababihi sababkiisuu ku khaas noqdaa ka qowlkaas wax weyn maaha midada kale shinqiidi waxaa muhiim ah mudakirada wuxuu ku sheegay imaamu maalik in ay leeyahay inuu waafaqsan yahay jumhuurta masalada qaraafina wuxuu sheegay laba riwaayo inuu maalig leeyahay miduu ku waafaqsan yahay jumhuurta iyo mid kale marka waxaa muuqata inuu laba leeyahay marka inuu laba leeyahay ayaa muuqata khulaasadii khulaasadii wuxuu ku yidhi soorod bogga ee sadarka koobaadba wa hamaratu lkhilaafi fii hadihi almas'ala wa hamaratu alkhilaafi fii hadihi lmas'ala mas'aladan khilaafkeeda timaarta ka imaanayda anna man yaraa qofka aaminsan oo caqiidaysan alcibratu bicumuumi lafdi yakuunu wuxuu noqonaa tacdiyat alxukmi can isababi min dalaalati nas haddii la yidhahdo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tuug hadduu maanta waxdo gacanta haddii la yidhahdo laga gooyo waxaad leedahay naska aayaddaa tusayda naskaa tusayaad leedahay haddee badda haddaad kalluun kala soo baxdo amaad badda ku weysaysato baddaa tagto kaasaad ku weysaysato kaasaa la yidhi waree badaan u weysaysta yaa ku yidhi waxaasaad leedahay nabigaa yidhi huwa dahuru maau lafdigaanaa tusayaad leedahay waa haddaan idhaahno alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab marka fiiri yakuunu tacdiyat alxukmi xukunka in la soo gudbiyo cani sabab in laga soo gudbiyo nimankii oomanaa min dalaalati nasli ka mid taa laleeyahy haddii qaacidadaas la qaato laakiin waman yaraa qofka aaminsan alcibratu bikhusuusi sabab meesha la firinaa waa sababka gaar ahaantiisa takuunu tacdiyatu xukunka in laga soo gudbiyo saxaabadii badda ku safartay oontay can ariiqi lqiyaas ahaana waxaad leedahay hadda baddaad ku weysaysat ama baddiiyaad najaas iskaga mayrta biyeedii kaasaa lagu yidhi yaa ku yidhi badaa wax dayrta waxaad leedahay qiyaasan calaa xadiidi nabi sala allahu calayh wasalam lisaxaaba xadiidku nabigu saxaabada ku yidhi oo ayaga inuu waxweyn ay daahir u tahay u sheegay kuwaasaan uga qiyaasaad leedahay oo xukunka halkan waxaad ugu soo gudbina qiyaas qiyaasaan ka qaataad leedahay marka qiyaas iyo haddee dalaalatu nafsina ma sinna marka amaradu intaasay noqonaydaa wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaarak cala nabiyina mxamed